haatanna dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii hambaliyada iyo heesaha ibraahim xasan daanduray iyo caashe ibraahim aadan caashe cud ayaa inoo soo diyaariyey oo inala socodsiinaya
waa barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa wadajiridka kusoo jeedinaya anigoo ibraahim xasan daandure iyo caasho ibraahim aadan caasho cuud oo garabka yimida fadhida warqadda ugu horreysa caashima adiga masaanay waxay ka timid anaaba gacanta ku haya ugu horreyn baa layidhi aad baad u salaamantihiin caasho cuud iyo ibraahim daandure waa idinka guddoonnay marka xiga waxaan galab walba casariyaha u cabnaa baa layidhi in aan sheekadiinna iyo hambaliyada idinla wadaagno waatay aad bay u mahadsan yihiin hambalyadan hoos ku qoran baa la yidhi anaa ujeeda waxaa ku qoran dadka ku qoran waxay kala joogaan baa la yidhi maraykanka canada yurub iyo somalilan iyo meelo kala duwan waxaana dadka ugu horeeya ee warqadan ku jira ka mid ah adeero baa la yidhi sidiiq axmed galeexe xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo cabdullaahi axmed galeexe xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo baashe axmed galeexe xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo cilmi axmed galeexe xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo ibraahim axmed galeexe xaaskiisa iyo carruurtiisa yuusuf axmed galeexe xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo xabiibo galeexe iyo carruurteeda iyo faadimo galeexe iyo carruurteeda waa dhammaan ilmo galeexe hooyo canab jaamac yuusuf iyo sucaad cabdiraxmaan galeexe iyo odaygeeda saciid axmed aadan iyo naciima cabdiraxmaan galeexe iyo carruurteeda iyo axmed cabdi galeexe iyo carruurtiisa iyo sharmaarke cabdi galeexe iyo gabadhiisa baa la yidhi iyo maxamed cabdulaahi galeexe iyo ugu dambayntii sumaya cabdulaahi galeexe dhammaantoodna waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan boqoradda baa la yidhi ugbaad cabdiraxmaan galeexe iyo boqorka cabdalle boqor maxamed oo meherkoodu ka dhacay magaalada hargeysa heesta iyo ducadana waa xaggiina baa la yidhi waa tahay ibraahimow hees dabacsanayn goordha u saari doonaa hasa atee dhinaca waraaqaha mar kale caasho waxaad tidhi inaan idinla casriyeysano oo aan shaa isla cabno ayaa warqaddii haddaad akrinaysaan u malaynaya ha waxay yidhahdeen barnaamijkiinaan casriyaha ku cabnaa marka casriyadaad haddii la yidhahdana xataa koobka dhoobka laguma cabo waxaa lagu cabaa koobabkii koobabkii cadcaddaa ee dhalada ahaa koob sheexa laga arkayo rinjiga iyo cadayska midku yahay waxaan leenahay dhegeystayaashaasi warqadda noo soo qoray casriyahaasi cabaya inay laba koob ay shaah rinjiga ka buuxiyaan waxaaba isa warnin faahin uma taqaanaa markiiba kaasna caashaa iskale kalena daanduraya may ma joogo halkaan aan ku cabaynaaye waxaa markiiba muuqaalka ii sawirmay casariye marka la yidhaahdo qiimaha uu casariyaha leeyahay hor timid marka dhulka la joogo tamiis la dul yimaado la wada fadhiyo lagu sheekeysanayo qofkii soo biro marayso kursiga inta loo soo jiido shaaxa loo shubayo innaba caadi maaha soo saad u sheekeynaysaan caasho ka garanaya waxaa tahay dadkii bakeerigii shaaya kulul dhafoorka saari jiray waxaan dhaaxaan arkay iyadoo la saaranayo ibraahimo
warqadan waxay naga soo gaartay hooyo muumino jaamac faarax iyo hooyo warsan maxamed cali iyo waxay yidhahdeen shukri gardarro iyo odageeda iyo carruurtooda iyo xaawo gardarro iyo carruurteeda iyo mahad gardarro xaaskiisa iyo caruurtooda iyo abshir gardarro iyo xaaskiisa iyo waxay laadee iyo waxay yidhaahdeen goodluck gardarro iyo genyadiisa iyo cabdirashiid gardarro iyo cusmaan gardarro iyo naciimo gardarro iyo ayaanle gardarro oo boqole loo yaqaano iyo cabdikariim gardarro iyo iyo darmaan bari bari iyo waxay yidhaahdeen hodan kalaankal iyo dhammaanba ilmo kalaankal caydiid maxamuud cali iyo igraam caydiid iyo salme caydiid iyo waxay yidhaahdeen cabdinuur caydiid iyo dhammaanba reer caydiid iyo naado xuseen iyo dhammaanba waxay yidhahdeen ilmo xuseen maxamed cali waxayna jecel yihiin dhammaantood inay taaniyad iyo heestanba ay gaarsiiyaan barqad muuse gardarro iyo waxay yidhaahdeen suuban cimraan salaad cali oo arooskooda uu ka dhacay magaalada boosaaso waxayna leeyihiin guurkiina guri khayr allaha ka dhigo aamin ayaa leenahay aniguna aamiin ayaan raacinaya ma warqad baa raaciyaan mise heesta ugu horreysaan ibraahim oo daf noo soo siiyaan heesta ugu horreysa noo soo qabo waa hayaano waa habeen dhax duniduye Abuuhu, horda abuuhu.
iyo hambada ruux ma wadaahil alla halkaas heestaas erey hadda maxaynu yeelaa Mm, mm, mm, mm. inta mahadsanaa inta soo socota dhegaystayaasha ha nala maqleen codadka labada fanaan xaliimo khaliif magool iyo cismaan maxamed cabdikariin gacanlow
waa halkiisii heshiiskii dhexdeenu hana qaadayo halis baan ahayn waa halkiisii heshiiskii dhexdeenu hana qaadayo halis baan ahayn hadal miyaan karaa dab miyaan aqaan hadal miyaan karaa dab miyaan aqaan naftaydu qaado aday midaydi ku raacdee hadda halkaynu joognaa ma hilinba ma hibsaraa ma dhulkii hoosa waabaneeda daabi hadda halkaynu joognaa ma hilinba ma hibsaraa ma dhulkii hoosa waabaneeda daabi wahalbawla kaaniheemaye dhigahaabayeen inkan waaye wahalbawla kaaniheemaye dhiigahabayeen inkan waaye nabar horaan qabaa urguma soo kaxo nabar horaan qabaa urguma soo kaxo nabtaydi horqaadu qaday edki ku raacde hadda halkaynu joognaa ma hilinba ma hibtara ma dhulki hoosa waabaneeda daabi hadda halkaynu joognaa ma hilinba ma hibtara ma dhulki hoosa waabaneeda daabi
waa tahay waa tahay intaasaanu ku dhaafno codadka labada fanaan xaliimo khaliif magool iyo cismaan maxamed gacanlo ibraahino hees bay ku bannaaneed sooma weliba waa heestii hore oo dad badana waxay leeyihiin heestan goormeen ugu dambaysa hadda heesaha heestii hore marka la yidhahdo wax macnaha waxay u dhadhamaysaa sidii inay duug tahay marka waa hees muddo hore la qaaday laakiin mar waliba eh, soo taagan sooma xusuusta dadka aad iyo aad ugu jirta oo miiskaan lala soo fariisan karin xusuusta dadka mar kasta ku jirta waa arrintaa sidaadoo kale eh, adigu laftaada waa madaxaad u ruxaysay aad iyo aad taas manaa diidan waxa uu wadajir ugu luqeynayay heestaasi mahar sanaa cusmaan gacanlo iyo xalimo khaliif magool dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray hooyo faadumo siraad sheekh barkhad cawaale iyo waxa ay yidhaahdeen ah, cureji maxamed sheekh saalax iyo odaygeeda maxamuud sheekh cabdi geed wareershe iyo waxa ay yidhaahdeen ah, safiya cilmi caynaan iyo jamaal sheekh cabdi iyo maxamed sheekh cabdi iyo safiya sheekh cabdi iyo axmed cumar iyo ifraax waxay yidhaahdeen iyo ilmo sheekh cabdi iyo waxay yidhaahdeen axmed cumar iyo ifraax ilmo sheekh cabdiya waxaana dadkaasi ay kala joogaan bay yidhahdeen minnesota maraykanka riyaad sacuudi arabiya jabuuti hargeysa waxaana jecel yihiin inay taanid u diraan ismaaciil sheekh cabdi iyo hodan cali xasan oo arooskooda uu ka dhacay bay yidhahdeen dalka jabuuti waxayna leeyihiin arooskiina eebe waxaan kaga baryaynaa inaad kala heshaan ubad kheyr qaba waxaan leenahay annaguna aamiin anigana aamiin ayaan raacinayaa dhambaalkan horteeda yaalla waxa uu ka yimid oo ugu horeeya asxaabta ku jirto fara badan axmed saciid cige iyo cabdisalaan ibraahim hirir wow waa laysa soo gala waa wariyaashii ibraahim ow Hmm. axmed saciid cige cabdisalaan ibraahim hiriri axmed xasan cawke waa asxaabteydii oo dhan
waa tahay raggii rugcadaag ahaaba halkan ku jira waa tahay dhammaantood haddayna maqlayaan ibraahinow salaan qaali ah baan hawada u marinaynaa asxaabtaasi iyo asxaabta kalean akhrin doonaba waxaa kaloo ku jira cabdiraxmaan bidhaan xaaji daahir iyo faysal maxamed cabdulaahi fadhfadle iyo ismaaciil xuseen farjar iyo maxamed xasan cali weji hmm. iyo sidoo kale cabdixakiin maxamuud shirwac warqadan ibraahinow meel unbay ka soo duftay warka taasaa laisugu dusinayaa halis iyo maxamed cabdi sheekh ilig iyo xasan cali bulbul iyo maxamed cabdi boosh iyo yaxye sheekh ismaaciil iyo nimca cumar maxamed waa nimca samriye iyo sidoo kale sagalah mustafe xasan nuur iyo hiba haaruun ibraahim iyo cabdirashiid ismaaciil wuxuu ku magac dheer yahay cabdirashiid caynte wuxuu ku magac dheer yahay cabdi cabdirashiid caynte waa tahay dhammaan wariyaashan aan ibraahim uu soo akhriyo o dhan oo ku sugan somalilan iyo waddanka britain waxay ambalyo iyo bogaadin u dirayaan wariye faysal maxamed aadan waa faysal fifa iyo marwadiisa uu caalmaday baa la yidhi fatxa cabdulaahi xasan nuur oo meherkooda uu ka dhacay hotelka baa la yidhi mansuur hargeysa siddeed iyo tobankii bishan maaj ee sanadkan laba kun shan iyo tobanka meherkaasi waxaanu u rajaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii lagu gaaro aqalgalka waara dhambaalkan wuxuu ku bilowday waxaan salaaminaa dhammaan shaqaalaha v o a gaar ahaan daadiyaasha barnaamijka caashucuud iyo daanduray kadibna waxay yidhaahdeen waxaan nahay hooyo muxubo xasan leystaan iyo hooyo kiin xasan leystaan iyo waxay yidhaahdeen hooyo keef xasan leystaan iyo ayay faadumo gamadiid iyo faysal cabdi muuse iyo cabdiraxmaan cabdulaahi nuur iyo faadumo cabdulaahi nuur dhammaanna waxa aan taaniyad u diraynaa bay yidhahdeen maxamed cabdulaahi nuur fidow iyo maryan muumin xasan raage oo wiil ugu dhashay bay yidhahdeen jaralaqsi wiilkaasina waxaa loo bixiyey mascad maxamed waxaana leeyihin allaha ka dhigay kii soo barbaara aamin aniguna aamin ayaan raacinaya warqadanna waa warqad gaaban hase ahaatee ibrahin oo marka haddii lasoo yaryareyo farta la tatashiilo waxaa laga yaabaa looxa markaad qur-aanka dhigan jirtay kan qaasta hanqaastaha iyo qalinka markaad soo qaadato looxa marka aad rabto in aad dhowr aayadood deeqsiiso waa la tashiili jiray marka aad rabto in aad hal aayad iyo in yar aad ku qortana waxaa loo qori jiray maxaa la dhihi jiray taag taag taag taag taag taag baa loo qori jiray marka fartani waa sida loox lagu soo shiilo dhowr aayadood oo kale waxaa tahay warqad hambalyo ah baa la yidhi oo aroosa marka ugu horreysa baa la yidhi waxaan halkan ka salaamaynaa bahda v o a soomaali gaar ahaan baa la yidhi daadihiyaasha barnaamijka hambaliyada iyo heesaha cascuud iyo master daandure baa la yidhi waxaan idinka guddoonay halkan waxaa warqad tahaniyad aroosa ka diraya baa la yidhi annaga oo kale ahee waxaa ugu horreysa hooye kaamilo isaaq ifiye aabe bilow cali roone iyo hooyo luul xasan mursal iyo aabe cabdi saadey iyo maxamed cabdi saadey iyo bishaaro aadan xuseen iyo nimco aadan xuseen iyo yuusuf aadan xuseen iyo maryan aadan xuseen iyo sidoo kale sayid cali aadan xuseen iyo zakariya aadan xuseen cabdulaahi bilow cali eedo sacdiye xuseen dubbad iyo cabdulaahi dubbad sharmaarke iyo sudays maslax maxamed iyo maslax maxamed cali iyo baa la yidhi qoraha warqadan waa cumar cabdixarbi jaamac dhammaan dadkaasi waa sidaan kuu sheegay sida way tashiilantaha warqadan haddana in yaroo kooban bay warqada kaga qoran tahay dhammaan dadkani iyo helada kaleoo fara badan baa la yidhi oo dhammaantooda ku sugan gudaha dalka iyo dibaddiisa waxay tahaniyad kal iyo laaba gaarsiinayaan baa la yidhi cabdinaasir aadan xuseen iyo xaliimo waa xaliimo kiin cabdi saadey oo arooskoodu ka dhacay magaalada beled xaawo gaar ahaan baa la yidhi xaafadda sideedaad amaba waa xaafadda sideedaad ama s- waa- qoraalkaba iisoo waaweynay waa tahay dambiin ma intaas waan ka roonahay xaafadda sideedaad taariikhdu markay ahayd bishan maajo saddexdeedii sanadkan laba kun shan iyo tobanka maalin khamiisa bay yidhahdeen arooskaasi uu dhacay waxay leeyihiin ah, arooskaasi allah ka dhigo midkii waare ee wanaagsanaad annaguna aamin ayaan raacinayna waa tahay dhinacii heesta ayaan ku noqonaynaa waxaan idin soo qabanaynaa heesta aroos iyo codkii dalmaryare hadaa reer la wada dhisin jacaylada israadsani raaca maanta nooliyo aduun lagu haraageeye hadaa reer la wada dhisin jacaylada israadsani raaca maanta nooliyo aduun lagu haraageeye caruskii muraaxiyo ramaadiyo barwaaqiyo awlaadu raagta oo wacaan rabbiha idinku deeqeeye caruskii muraaxiyo ramaadiyo barwaaqiyo awlaadu raagta oo wacaan rabbiha idinku deeqeeye ragiinan iyo dumarko riigka siiya sacabko raah kurgaaga roob wacan sidiisii masxarada raaciya ragiinan iyo dumarko riigka siiya sacabko raah kurgaaga roob wacan sidiisii masxarada raaciya ducarubadaatiyo ricirada ku timid maan ana soo ridridaya aaminta raaciya ducarubadaatiyo ricirada ku timid maan ana soo ridridaya aaminta raaciya labadii kuraagta labadii kuraysa aamin aamin وبضان كل راجل آمين آمين كورونا تعالى كسيرة تعالى راحة تعالى كورونا تعالى labadii kula aamin aamin labadii kulaysa aamin aamin labadaan kala raagin aamin aamin corona taada sira taada kulaxa taada حضار غير لو هذا بسن شعاي اللي بيس يا سليم الرحمة سميك تعاليو فرحة الأمر يا غير
intaas haddaan soo gudubno codkii dalmarira iyo heestii aroos warqadaha ayaan ku noqonaynaa caasha haye waxaa warqad aad loo soo qurxiyey ay markana naga soo gaartay oo gacantayda ku jirta cabdiqani xasan cilmi wuxuu ku magac dheer yahay cabdiqani dawlad iyo xasan maal dhidaar waa xasan maal dhidaar iyo yaxye sheekh ismaaciil iyo maxamed cabi digaale iyo cabdirashiid cabdiwahaab xuseen iyo cabdiraxmaan cabdulaahi maxamed fantasig iyo maxamed yuusuf bakayle iyo cabdiraxmaan carab daa'uud iyo sakariye sheekh maxamed sakariye jaylaani uu ku magac dheer yahay iyo sidoo kale بدري كوسار محمود يا عمر علي وعمر علي حسن وعمر سيربيا يا محمد فرح عمودي ومحمد فرح عمادي يا عبد الشكور هيبة محمد يا مختار اسماعيل علي يا محمد آدم غرفة دمان ورياش يا أصحابتك الله فربضان أو كسوغا بالي سوماليلان يا ودنك بريتن warqadan goor dhaweed waan akhriy waxay hambali iyo bogaadin u dirayaan wariye faysal maxamed aadan faysal fifa iyo marwadiisa uu calmada baa la yidhi fatxa cabdulaahi xasan oo meherkoodu ka dhacay magaalada hargeysa isla hambaliyo taa lamida waxaa diraya ibrahin oo haddaan raaciyo oon isdaba dhiga warqadan maxamed cabdulaahi soo fariistay iyo cabdiraxmaan maxamed cige iyo mukhtaar cabdiraxmaan maxamed iyo mubaarig nirig iyo sidoo kale maxamed xasan ismaaciil iyo leyla cariif iyo axmed diiriye ciil tire iyo ugu dambeyntii xuseen cabdulaahi darwiish dhammaantoodna sidaan carabka hore ugu dhuftay waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan wariye faysal maxamed aadan faysal fifa iyo fatxa cabdulaahi xasan oo meherkoodu ka dhacay magaalada hargeysa waxay leeyihiin meherkiina waxaan u rajaynaynaa midka uu ku xigo arooska waara aamin waxaa noo baaqayaa maryan cabdinuur iyo malyuun cabdinuur iyo axmed cabdinuur iyo cabdulaahi cabdinuur iyo xasan cabdinuur iyo aadan xuseen iyo aadan isxaaq iyo hooyo khadiijo xasan iyo aabe cabdinuur dhammaan reer cabdinuur waxa ay joogaan degmada ufrow iyo sacuudi arabiya iyo kenya waxayna jecel yihiin inay habalyo u diraan isxaaq cabdinuur iyo waxay yidhahdeen xabiibo ibraahim oo wiil ugu dhashay dhagaxley kaam xaafadda ee kow iyo toban wiilkaasna waxaa loo bixiyey siyaad isxaaq waxaan leenahay wiilkaas allah ka dhigo kii soo barbaara annaguna aaminayaan raacayna ibrahin oo bal heesta xigta noo raaci waxaan dhegeystayaashana u soo qabanaynaa heestaan kudhigeedu yahay jacayl lama muusi karo waxaa ku luqeynayaa nimco yaasiin iyo cabdinuur
jacaylama muusi kara oo sidii mayay guddaa mirood buu ku gudbilaa jacaylama muusi kara oo sidii mayay guddaa mirood buu ku gudbilaa midyadaa buu sitaa halbowlaha kaa marshaa micida waa loo dhintaa haa masiibadu way jirtaa midyadaa buu sitaa halbowlaha kaa marshaa micida waa loo dhintaa haa masiibadu way jirtaa midhageed sare ku yaal mar baad u mililica badkana waad uga midteen lamid xaggii dare ku yaal mar baad u mililidaa dadkana waad uga midteen waxaan ku matalayaa nin maqanoo meel fog jira hase meher kaga tegyihiin miyaa malab loo tufaa waxaan ku matalayaa nin maqanoo meel fog jira hase meher kaga tegyihiin miyaa malab loo tufaa dhimcan loo saydhiya adooy murata lagu xidha macan loo saydhiya haa muraka lagu xidha
adgu waad ima bise imayracayo imiray mawjada usa ku adgu waad ima bise imayracayo imiray mawjada hosa ku dhacay dhexdooda ku mahaya ilaa madaxay qarsoon magaabki mugi jacay hiil inta nigsaday ku mumay dhexdooda ku mahaya ilaa madaxay qarsoon magaabki mugi jacay hiil inta nigsaday ku mumay dabeed musaday margaday mareegtiisaygu xidhan kumadheeno ismood dabeed musaday margaday mareegtiisaygu xidhan kumadheeno ismood sidayda hadduu ku mudo dushaday ka muuqanayn murtida waxaan uga socdaa haa ma moogin midhibkan jeclen arsidayda hadduu ku mudo dushaday ka muuqanay mutida waxaan uga socdaa way ma moogin midhkan jecle xaggee baan adi ku mar ooy qalbigu una qube xaggee baan adi ku mar ooy qalbigu una qube
waa tahay intaasi haddaannu kaga gudubno codadka baxsan ee labada fannaan cabdinuur allaale iyo nimco yaasiin caraale waxaan markana guda gelaynaa waraaqaha inoo harsan ibraahino mid ka mid a haddaad soo qabto waxaa halkan hambalyo aroos ka daraya baa la yidhi hooye xasno macalin maxamed iyo habaryar muumino maxamed iyo habaryar ister maxamuud maxamed ister m maxamed iyo abti cabdiraxmaan iyo xaaskiisa iyo cabdiwahaab cabdulaahi cali iyo xaaskiisa iyo ashraf cabdulaahi cali iyo xaaskiisa mulki cali iyo ayaan cabdulaahi cali iyo saygeeda maxamed iyo amaan cabdulaahi cali anise cabdulaahi cali iyo cabdulcasiis cabdulaahi cali iyo cabdiraxmaan cabdulaahi cali iyo amran cabdulaahi cali iyo salaad axmed iyo xaliimo maxamed iyo dhammaan baa la yidhi qoyska oo dhan oo isku duuban waxay tahneed aroos u dirayaan boqorka axmed cabdulaahi cali iyo marwadiisa zaynab calawi aadan oo arooskoodu ka dhacay waddanka maraykanka waxaanan leenahay bay idhaahdeen arooskooda ha noqdo kii lagu waaro ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin waxaa noo baaqayaa hooyo aamine axmed iyo waxay yidhaahdeen xamdi macalin isxaaq iyo hooyo xareedo axmed iyo eedo saruuro macalin iyo maxamed xamdi iyo maxamuud xamdi iyo cabdinuur xamdi iyo waxay yidhahdeen siyaad xamdi iyo zahra xamdi iyo ifka ina cabdulaahi iyo maryan sheekh iyo aamine sheekh iyo hindiyo dhaqane iyo waxay yidhaahdeen cabdi carab iyo najax kidhogo cashay adaa nairobi joogi jiray kidho haye kidhoog kidhoog weli laguma dhihin miya ibraahino haye haye markaad nairobi tagto wax badan baad maqli doontaa haye maxaa loola jeedaa marka kidhoga kidhoog waa wax yar marka axmed yar maa laga wadaa ma malaha waa sidaas axmed yare axmed kidhoog Ya, iyo iyo weriye nasre cusmaan iyo weriye cabdicasiis fantastic iyo dhammaan waxay yidhahdeen reer haadi macalin oo kala jooga ethoobiya iyo kenya waxayna taaniyad aroos u dirayaan jawaahir axmed cusmaan iyo cabdinaasir xamdi oo arooskoodu uu ka dhacay gaarisa waxaanay leeyihiin ducada waa idinka cashahay ibraahim bal ducada waraaci waxaan leenahay arooskin allah ka dhigo mid aad kala kulantaan bashbash iyo barwaaqo gabar iyo caano wiil iyo caano waa tahay dhinaca heesaha markana haddaan jalleecno ibraahinow bal heesahada maanta ga indharoone beerlula ayaan usoo qabanaynaa dhegeystayaashana codadkii hodan cabdiraxmaan iyo cabdi holland
waa tahay intaasi haddaan ku dhaafno codadka hodan cabdiraxmaan iyo cabdi holan dhinaca waraaqaha ibraahim bal marka dhinaca aga qaado waxaan dhambaalkan ayaa waxa uu ku bilowday waxaan salaaminaha shaqaalaha v o a laanta af soomaaliga gaar ahaana bahda hambalyada iyo heesaha caashicuud iyo ibraahim daandurey waanu idinka guddoonnay waxaana nabi yidhaahdeen maxamed kaafi cali muumin iyo xaaskiisa muxubo axmed cabdi waxaana jecelnahay bay yidhaahdeen in aanu dhambaal aanu u dirno tahniyad ah maxamed shuuriye nuur iyo ruqyo warsame oo toddobaadkan wiil ugu dhashay magaalada muqdisho bay yidhahdeen waxaana wiilkaasi loo bixiyey axmed zaki maxamed shuuriye waxaana leenaha bay leeyihiin farxad ku waara oo allaha ka dhigo wiilkaasina kii dadkiisa iyo diintiisa iyo waalidkiiba anfaca aamin aniguna aaminayaan raacinaya warqadanna waxay ka timid ayeeyo caasha xuseen cabdi iyo caruurteeda iyo bashiir uh, usgowe cabdi iyo xaaskiisa iyo maxamed cali cabdi iyo xaaskiisa iyo yaasiin maxamed cabdi abuukar iyo caruurtiisa iyo aadan uh, usgowe cabdi iyo caruurtiisa haddaan u akhriyo ibraahim usgowe macnaheedu waxay tahay waa carfaaye haddaan dhaho aadan carfaaye cabdi makhalada ku jira iskuuha kuwad mar haddii kusoo qoreen mise waa diirsho iyo diiri
ya soomaaligu waa badan yahay waa tahay isagoo diirsho iyo diiri la kala leeyahay haddana laba magac yahay waa tahay aadanna usgowe cabdi iyo caruurtiisa iyo eedo nuuriyo cabdi waa nuuriyo cali cabdi iyo eedo jamiilo cali cabdi iyo cali cumar ibraahim iyo sheekh ciise amiin ibraahim xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo farxaan xuseen ibraahim cabdulaahi isxaaq maxamed cabdixamiid aamin ibraahim iyo maxamed xuseen ibraahim iyo xaaskiisa iyo xabiibo isxaaq maxamed iyo habaryar bakiin sheekh maxamed sheekh iyo ugu dambayntii awowe xuseen kuulow aadan dhammaan dadkani waxay kala joogaan magaalada muqdisho garowe baydhabo janna iyo boosaaso kanada iyo maraykanka waxaana tahaniyeed dhalasho u dirayaan maxamed cali cabdi iyo farxiyo isxaaq maxamed oo wiil ugu dhashay caasimada soomaaliya ee muqdisho bay yidhahdeen taariikhdu markay ahayd afar iyo tobankii bishan maaj ee sanadkan laba kun shan iyo tobanka waxaana loo bixiyey bay yidhahdeen wiilkaasi maslax maxamed cali cabdi waxaan leenahay ilaahay ha ka dhigo kii diintiisa dadkiisa iyo dalkiisaba anfacay yidhaahdeen aamiin aamiin aamiin warqadan ibraahim aad baa loo soo qurxiyey sidad ka muuqata dhamaalkaad arkayso alla maxay- Taan- alla maxay qad naga qaadatay daabacaddeeda taan hadda akrinaya lafteeda arag sida ay u qurux badan tahay waxaa noo soo qoray adeer nuur khayre maxamed aadan iyo adeer maxamed khayr maxamed aadan iyo waxa ay yidhaahdeen adeer daa'uud yuusuf maxamed aadan iyo cabdifaadir ismaaciil xasan iyo xaaskiisa iyo cabdisalaan maxamuud cusmaan iyo xaaskiisa iyo isaaq sheekh maxamed ibraahim iyo cabdisalaan macalin maxamed iyo aadan liibaan xasan iyo abtidaahir cabdulaahi aadan huud iyo xaaskiisa iyo hooyo jaaliyo cabdulaahi aadan huud iyo hooyo sarwa cabdulaahi aadan iyo ayeeyo xabiibe aadan huud iyo ayeeyo faadumo cali amiin iyo awowe khayr maxamed aadan iyo awowe cabdulaahi aadan huud iyo suleymaan cabdikhaabir cabdiqaasim waxaana dhammaantood ay joogaan garowe muqdisho baydhabo ethoobiya dubai iyo canada waxayna jecel yihiin taaniyad inay gaarsiiyaan aabe cabdimowla yuusuf maxamed iyo hooyo haadiyo cabdulaahi aadan oo waxay yidhahdeen wiil ugu dhashay gobolka shabeellada hoose degmada banaaney wiilkaasina waxaa loo bixiyey suleymaan cabdimowla waxaana ay leeyihiin allah kadiga kii soo barbaara oo noqda kii dalkiisa iyo diintiisa iyo waalidkiiba anfaca aamin ayaan leenahay aniguna amiin ayaan raacinayaa laba waraaqa ugu dambaysa ayaan ibraahim uu mid ka mid a soo qabanaya oo gacantayda ku dambeeya waxaa la yidhi waxaan salaamaynaa daadihiyaasha barnaamijka caashe ibraahim aadan iyo ibraahim xasan garabey daandurey oo aad tahay mid lamidaan idiin soo gudbinaynaa salaantaasi annagoo isku duuban bahda v o a marka xiga bay yidhahdeen annaga oo kale ah asxaabtan hoos ku qoran oo ugu horeeya abe maxamuud cali wehliye madoobe waa abe maxamuud cali wehliye wuxuu ku magac dheer yahay madoobe cali iyo abe maxamed cali wehliye wuxuu ku magac dheer yahay suldaan maxamed iyo xildhibaan ah, duniyo maxamed cali iyo caruurteeda cabdulaahi m cali iyo caruurtiisa cabdiweli m cali maxamed ba maxamuud ba waa cabdiweli m cali iyo caruurtiisa iyo cabdishakuur m cali iyo caruurtiisa cureejo cali iyo deeqo cali iyo maxamed madoobe iyo sidoo kale caruurtiisa iyo cabdulaahi madoobe iyo caruurtiisa dhammaantood asxaabtan oo fara badan waxay hambalyo iyo bogaadin aan lasoo koobi karin ay hawada u marinayaan arooska bay yidhaahdeen iyo aroosada kale ah daahir maxamuud cali iyo leyla maxamed cali arooskoodu ka dhacay magaalada ceel god bay yidhaahdeen ee hoos timaada degmada bacaadweyn ee gobolka mudug ducada waa labadiina baa layidhi daandure iyo cashucuud u ducee arooska ka Caasha.
dhacay bacadweyn waxaan leenahay arooskaas allah ka dhigo mid aad ku faraxdaan oo aad nolol raaxo badan iyo bashirshii barwaaqaba aad kala kulantaan
waraaqihii makaa dhamaaday ibraahimo waa tahay aan ku dara marka midan oo dhinacayga taalla waa warqada hambalyo ah waxaa diraya asad mahdi abukar iyo saki maxamed aadan iyo cali mahdi abukar iyo cabdirashiid baaxeer iyo ismaaciil mahdi abukar iyo cabdinaasir xaaji xuseen iyo saalim salaad dhowre iyo shaafici sheekh cali maryan saylac aamina dhufays baa la yidhi iyo yaxye sheekh ismaaciil iyo cabdishakuur haybe maxamed iyo maxamed yuusuf bakayle iyo xamse cabdi ismaaciil iyo maxamed ibraahim gabow iyo aways maxamuud jilcow iyo axmed muuse cali axmed joker iyo ugu dambayntii cawli cagaare baa la yidhi mise cawl baa loola jeeday ma waa tahay marka siduu ku qurxoon yahan u akriyo waxaan u qaatay inay tahay magacani cawil oo iida ay gadaal martay laakiin waxay u qoran tahay cawli cagaare iyo cawil cagaarimid ay tahayba waa tahay axmed akaarshe iyo samsam cabdulaahi cusmaan dhammaantood waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan weriye faysal maxamed aadan faysal fifa aad baa loogu hambalyanaya galabta faysal fifa iyo fatxa cabdilaahi xasan oo meherkoodu ka dhacay magaalada hargeysa waxay leeyihiin meherkaasi waxaan u rajaynaynaa midkii uu ku xigo arooska loo aayo ee ubadka khayrka qabana lagu kala helo hees ugu dambaysa ibraahimo heesta ugu dambaysa caasho aan usoo qabanayna dhegeystayaashana waa ul iyo diir waxaa walijir ugu luqeeya xasan aadan samatar iyo khatar daahir cige iyada ayaana kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan waxaa walijir idinku soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ag fadhiyo cashe ibraahin intaan mar kale kulmayno waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo deriyo ayaantiisa rageemigo inta kulan inta kulan haare deriyo ayaantiisa rageemigo inta kulan inta kulan haare Thank you. Mira no poco le doy. Eda chahiwado, eda chahiwado. Adiga na ugu wahan, mira no poco, mira no poco, mira no poco le doy. Mira no poco, mira no poco le doy.
Oh,
Thank you.